bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddan la ydhaha iyadu suuratu lxijr ee shan iyo tobnaad aayadaheedu waa sagaal iyo sagaashan kama foga sida suuradda hore ee u hadlaysa umuurta usuusha caqiidada ku saabsan waxyaabaha qofka lafdhabar u ah inuu rumeeyo iyo inuu camal falo iyo inuu aamino intaba way soo bandhigaysaa waxay tilmaami doontaa suuraddu qisooyin dhowrahoo ay ka mid yihiin qisadii nebi aadam iyo diidmadii uu diiday ibliis inuu u sujuudo iyo ambiyada kale ee ka dambeeyey qaar ka mid a iyadoo markaa tilmaamaysa qisadaasi cadaawadda ibliis inay aftirsatay oo xilli hore ay soo bilaabantay ahlulkitaabka iyo mushrikiinta iyo gaalada kala noocnooca aragtiyahooda iyo say nebi maxamed uga hor yimaadeen way bayaamin doontaa taasoo daliilu ah in muuqaalka gaalnimadu uu had walbaaha joogay isku mid u yihi bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaam ra allahu aclamu bimuraadii bidalik waa ereyada markaas suuradaha u horeeya mutashaabiha ah la yidhi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah tilka tan soo socota aayaatu lkitaab kitaabka qur-aanka aayado ka mida wey wa qur'aanin mubiin wa aayaat min qur'aanin mubiin kitaab waadixo hoo cad iyo qur'aan kariim ahoo isaguna wax badan iftiiminaya aayado ka mid ah ayaa idiin soo socda oo ilaahay idiin sheegaya marka had iyo jeer ishaarada noocaasi ay dhacayso macnaheedu waxa weeyaan iyadoo laleeya dhagaha fura kitaabka sifadan le wanaagsan qur-aanka sidan u cada wax badan iftiiminaya cidina idinkama baahna bani aadamka haddaad tihiin idinkaa la ydinku talagalay weeye macnuhu waa la dhagaysanayaa qalbigu u dhacaya waa la rumaynaya waa lagu camal falaya rubamaa in badan bay yawaddu jeclaan doonaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low kaanuu muslimiin inay alla rumayn lahaayeen rubamaa iyo rubamaa labadaba waa jirtaa in la shida iyo in la takhfiifiyo laakiin qiradani waa takfiif taqliil iyo takfiirba way noqotaa rubamaa in yar iyo rubamaa in badan labadaba laakiin halkan waxa ku wanaagsan sida aimo badan ay marayaan in la yidhaahdo in badan bay gaaladu maalinka qiyaamaha jeclaan lahaayeen inay islaami lahaayeen kuwa gaaladii low kaanuu muslimiin inay ilaahay rumayn lahaayeen bay xiisaynayaan ay jeclaanayaan maalinta ilaahay hor tagaan ahar baa sanadkiisa inkastoo qaarkood ay tilmaameen inaanu qawi ahayn baa waxa uu sheegaya ahlu naarku marka ay naarta galaan ayay ku dhex arkayaan dad muslimiinta ka mid ahaayo camalkoodii xumaa dartii loo cadaabay waxay leeyihiin sawta aa shahaadanaysa inay islaamnimo lahaydeen maxaa meeshii aanu galla idin keenay ilaahay baa dabeedna amar bixinaya wuxuu leeyahy ha laga soo saaro qofkii aa shahaadanayo o dhan halkaa wakhtigaa weeye goorta ay jeclaanayaan low kaanuu muslimiin in iyaguna a shahaadan lahaayeen darhum buu ilahay yidhi iska daayoo ka tag yaakuluu ha hafeen waxa ay cunayaan ha cuneen wayatamatacuu ha raaxaysteen wayulhihimu alamal yididiiladuna ha mashquuliso oo ha dawakhiso fa sawfa yaclamuuna hadhowbay garan hadhowtay ogaan doonaan waxa dhaca qofka oo xumaan ku jiro la ydhaha iska dah iska dah macnaheedu waxa weeyaan hanjabaad aada u xeel dheer nimankaa gaaladay ha cuneen oo ha raaxaysteen baa ilaha wuli yididiilada beentay ku nool yihiinna ha wadeen hadhowbay garan doonaan waxay u nool yihiin waa intaa in waxna la cuno waxna la cabo dabadeedna la isqanciyo inaan cidiba dhaamin intaasay u nool yihiin halka qofka muuminkaa uu u nool yahay inuu xaqiijiyo xaqii saaraa ee laga doonayay xuquuqdii iyo waajibaadkii iyo wixii loo abuuray wamaa ahlaknaa maanaan halaagnin min qaryatin magaalo ilaa haddaanu halaagnay waa lahaa kitaabun macluum kitaab la yaqaano iyagoo le baanu halaagnin qolo wal oo ummadahan laydinka warramay ka midihiba waxay lahaayeen kitaab macluuma marka halkaa waxaad ka aragta rasuulna bilaa kitaab ma ahayn ummadina bilaa kitaab ma ahayn ummad weliba waxyina way lahay rasuulna way lahay taa macnaheedu waxa weeye ilaahay dadkana arkaysaan in laydinka warramay ee la halaagay wuu u digniin dhameeyey waa u digniin dhameeyey oo qolana qaflad kumay sugnay bareedh baa jiray ay xumaanta u bareedheen maa tasbiqu may horu maraynin min ummatin ajalaha ummadna wakhtigii loo qabtay kamay qadimayn halaageedu kama qadimayn wamaa yasta'khiruun kamanay dib marayn macnaheedu waxa weeye ummadda ilaahay uu balaaqa gaadhsiiyey kitaabka la og yahay uu u dhiibay markii ay beeniyeen wakhti cayaman buu ilaahay u sameeyey ou dadka uga raaxaynayo wakhtigii kamanay horu marin kamanay dib marin waa qorshaha ilaahay ee sugan bay taasi tilmaamay wa qaaluu waxay idhaahdeen gaaladii nebi maxamed iyagoo ka soo hor jeedsaday yaa ayuha aladii kan nuzila calayhi dikr qur-aanka lagu soo dejiyayow innaka lamajnuun waad waalan tahay bay idhahdeen subxaana allah low maa ta'tiinaa oo miyaad noo keentid bay idhahdeen bilmalaa'ikati maad noo keentid in kunta min asaadiqiin haddaad kuwa runta sheegaya ka mid tahay oo aad dadka xaqaa'iqa sheegaya ka mid tahay malaa'ig kula socoto oo malagnimo loo garanayo maxamed u markhaati furaya maxaa loo arki waayey bay idhahdeen sidaasaa nebi maxamed lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam intay afka ula kala baxeen warbaahintoodana ku jeediyaan baa waxay idhaahdeen waxyigaad heshay waad ku waalatay waad ku waalatay sidaasuu ka dhigan yahay qofka liitaa qofka saxiixa ah ee saliimka ah ee ummadana hagaajinaya wuu la waalan yahay un wanaag buu sheegayaana waali unbuu ugu muuqdaa innaka la majnuun marka waxa aada la waalatay bay leeyihin digriga lagu soo dejiyayo qur-aanka wax kale oo aydhan karaan ma jiro laakiin bal siday isu qabanayaan qofka xigmaddani uu ka soo butaacayo ee iyaguba ay keeni kari waayeen iyo nin waalan oo la yaqaano inaan lababa isugu dhicin qofka waalani tacbiir ama hadal isku toosan ma yidhaahdo waalida caadadeeda waxaa ka mid a qofku markuu meelaha marayo horta inuu isagu keligii isla hadlo waxaa labaadoo ka mid a inaanu keeni karin hadal isku toosan waa astaamaha junuunka qur-aanka kariimkaa saddex iyo labaatan sano soo degaya wax iska hor imanaya aan lahayna wuu keenay nebigu caleyhi salaatu wasalaam haddana waa ka waxa qof muslima laga sheego iyo waxa qof muslima gaal uu ka qoro intoo dhamiba waa waa aragtida noocan aragtida noocaas maa nunazilu lmalaaikata buu ilaha yidhi malaaigta soo dejin mayno ilaa bilxaqi un baanu ku keenaynaa xaq un baanu kusoo dejinayna cadaab iyagoo la socda wamaa kaanuu may noqdeen idan haddii malaa'igta la soo dejiyo mundariin mundariin kuwo loo kaadiya ummadahaas may noqdeen ummadaha looma kaadiyen macnaha nasku wuxuu tilmaamayaa malaggoorta uu imanayaa waa maruu cadaab la socdo marka uu malagu imanayaa waa maruu cadaab la imanaya haddii uu malaa'igta ilaahay ay xaq iyo cadaabkii keenaanna dee waa lagu hurgufayaa uun ee loo kaadin maayo marka ka maqnaanshaha malaa'igtu iyagaabay dan u tahay inaa anagu buu ilahay yidhi naxnu anagu nazalna dikr qur-aankan annagaa soo dejinay wa inaa anagu lahu isaga la xaafiduun kuwa ilaalinayaanuna kuwa ilaalinayaan nahay baa ilah marka adikr sida aayadda hore iyo aayaddaniba ay tilmaamayso waa ismun min asmaa'i alqur'aan magacayaasha qur-aanka waxaa ka mid ah adikr sidaa daraaddeed ayaa marka la xusayo addaakir waaddaakira qofku goorta uu ka mid noqonayo dadka ilaahay xusa waxa uu akhriyayo waxa ugu horeeya qur-aanka kariimka ah wax ilaahay lagu xuso oo markaa la akhriyo loogu dhowaado kitaabkan xaggiisa ka yimi baa ugu wanaagsan ilaahayna ballantaasuu qaaday sidiisu wuu ilaalinayaa ummaddana dabcan waa ku ilaalinaya oo iyadoo uu noo qoran yahay qur-aankeennan kariimka ah ayaa haddana mar walba waxaa jira intaasoo milyan oo muslimiin aho xafidsan oo laabahooda uu ku jiro waxyaabaha uu kitaabkan qur-aanka ahi layaabka uu ku leeyahay bay ka mid tahay iyo ballanqaadkan ilaahay oo caalamka la arkay inuu xaqiiqo noqdo uu ka hirgalay xataa ruusiya ama meelihii jumhuuriyadihii ruushka ee shuuciyiinta ahaa dadka muslimiinta ah ee ku dhex nool qaar bay gaadhay in carruurtooda ay bari jireen qur-aanka habeenkii ile lama ogolayn waxay ku bari jireen underground meel sagxadda dhulka hoostiisa ayaa habeenkii marka la seexdo ayaa carruurtooda qur-aanka qaybsiinaya subaxiina iskuulku tegaya lama yaqaano wuxuu barto sidaasaa dabeetana dad xadiidkii yaqaano oo qur-aankii yaqaana ay ka soo baxeen markii shuuciyaddu burburtay taas waxay tilmaamaysa ballanqaadkan ilaahay oo jira gaalada lafdigooda waxay qiraan waxyaabaha qur-aankan ama kitaabka dadka muslimiinta ah haystaan uu kaga duwan yahay kutubtii hore tilmuudka yahuudda iyo baybalka nasaaradaba in ay tahay iyada oo sidii uu nebiga ugu soo degay calayhi salaatu wasalaam uu yahay oo aan waxba iska bedelin taasi way qirayaan iyaga laftigoodaba iyagoo arkaya kooda dee intaasoo jeer in lasii jeediyo la soo jeediyey oo lagu murmo qoloba say doonayso ay u qortay oo aayaadkiisa iyo jusaskiisa toona cahd alqadiim walcahd alxadiid aanay isku mid ahayna ay kala duwan yihiin waxyaabaha ilaahay ummaddan uu ku karaameeyey ayay ka mid tahay siyaabaha ilaahay u ilaaliyey uu ka mid yahay in luqaddii uu kitaabkan kariimka ay ku soo dego luqadii carabiga ahay ilaa maanta ay tahay mid sideedii u nooloon laga tegin ilan rusushaa hore kutubtii lagu soo dejiyey luqadii ay ku qornayd wax badan baa laga tegey oo isbedelu ku dhacay marka ilaahay baa ballan qaaday haddii dadku ay dabada iska dhigaan iyo hadday ka tagaan iyo hadday ku camal fali waayaanba ilaahay waa ilaashanayaa kitaabkan iyo diinta taasaa markaa waxa ay caddaynaysaa in muqadasnimadiisu marnaba aanay meesha ka baxayn kitaabkan kariimka ah haddii dadku ay khaldamaan ficilkoodu wax saameyna kuma laha isaga isagu waa mid muqadas walaqad arsalnaa buu ilahay yihi xaqiiqanime waanu dirnay min qabli ka hortaa nebi maxamedow rusul baanu u dirnay fii shiyacil awaliin ummadihii hore kooxahoodii ummadihii hore qaybsanaa waxaanu u dirnay rusul shiica macnaheedu waa intii isku fikrad iyo isku diin iyo isku mawqifa waa shiyac bay ahaan qaybihii kala duwanaa qolo walba rasuul baa loo diray had walay joogeen iyo meel walay joogeenba wamaa yaatiihim min rasuulin rasuulu ma imanaynin ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun way ku dheeldheeli jireenuun nasku sidaas u xusa rasuul waloo yimaada gacmo furan laguma soo dhowaynayn roogna looma dhigi jirin ubaxna looma goglayn laakiin waxay ahayduun weerar iyo hujuum cir iyo dhulba leh af iyo aadinba leh taasunbaa lagu hayay marka la qabso halkii unbaad adna kasii wadaa saasaad rususha ku khatintae shaydaanka iyo ehelkiisu xaqa iyo ehelkiisa marna soo dhoweyn maayaan wey marka sidaa nebiga loola hadlayunbaa dadka muslimiinta had walba ee aynu ku jirno ilaahay u dhiiri gelinayaa moralkana u adkaynayaa sunnadii jaariga ahayd ee soo soconaysayna u tilmaamaya kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuuli ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun kadalika sidaasaanu naslukuhu u gelinaynaa buu ilahay yihi fii quluubi almujrimiin dembiilayaasha qalbigooda laa yu'minuuna bihi rumayn maayaan waqad khalat waxaana tagtay sunnatu lwaliina ummadihii hore jidkoodii waa furan yahay waddadii ilaahay uu mariyey halku ka tuuray way caddaho waa cayimantay marka naslukuhu damiirka ku jiraa waxa uu noqonayaa istihzaaga istihzaaga kitaabka ilaahay lagu dheeldheelaana waa gaalnimo marka kadaalika sida kuwaa gaalada ah qalbigoodii ay u gashay inay qur-aanka iyo in kutubta lagu soo dejiyey ay ku dheeldheelaan naslukuhu kufrigaa waxaanu gelinaynaa iyo gaalnimadaa fii quluubi almujrimiin dembiilayaasha qalbigoodii gaalnimunbaa gashay sida kuwaa horeba ay u gashay marka naslukuhu waa waxaa halkaa laga fahmaya waa gaalnimada kitaab ilaahay oo lagu dheeldheelo oo la xaqiro oo la yidhaahdo wakhtigan dadka ma anfacayo mid laga guuray weeye wax ka cusub baa la helay waxaasoo dhan oo la daldalo waxay gaaladii ehelkoodu sheegaan waa gaalnimo kuwa hore qalbigooday gashay mujrim walba qalbigiisay galaysaabaa ilahay wey laa yuuminuuna bihi mana rumaynayaan qur-aanka walow fataxnaa calayhim baaban haddaanu albaab ballaqna buu ilahay oon furno min asamaa'i xagga kore albaab haddii laga furo fadalluu ay noqdaan fiihi isaga yacrujuuna kuwa fuulaya ay gaaladu noqdaan la qaaluu wuxuunay odhan lahaayeen innamaa sukirat wuxuunoo la bannado la xidhay absaarunaa indhahayagii waa la xidhay bal naxnu annagu waxaanu ahayn qowmun qolo masxuuruun la falay maanu sillanayna maanaan hagaagsanayn halkaa waxau nasku tilmaamayaa markaanu loo qorin insaankan iimaan iyo taqwo markaan loo qorin sinaba kuma hanuunayo haddii wax kala daayo wax khaariqulcaadaa la siiyo oo layaab badan oo cirka ay u baxaan albaabada samada mid ka mida loo fura sidii nebiga habeenkii micraajka loogu furay calayhi salaatu wasalaam dabeetana la yidhaahdo waxyigu xaggan u ka yimaadaa tanaa markhaatiyo mucjiso ah oo halkaa la tusiyo way dafirayaan dafiraadoodaasina laba mid bay noqonaysaa inay inay idhaahdaan indhahan wax ka arki weyne iyo inay idhaahdaan waa nala seexay labadaa mido inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qowmun masxuuruun heerkaasaa marka nasku tilmaamay inay gaadhsiisan tahay diidmadooda markaa ilaahay isku sib u ogsoon yahay waxa dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxa aan dhicin iyo waxaan dhacaynin isku sibuu ilaahay u ogsoon yahay iyadoon tan looba yeelin oon looba furinba xagga kore ayaa dabeedna ay saa yidhaahdeen iyadoo maanta aynu arkayno oo xagga kore ay uba baxeen berigaa dayuurada iyo dayax gacmeed iyo wax hawada lagu mara midnama jirin oo ay arkeen cajaa'iba qudrat illaah ilaahay awooddiisa la yaabka badan ay arkeen oo hawada sawirada aad aragtay laga qaadayo ee ilaahay uu suuro geliyey ayaa haddana innamaa sukirat absaaruna bal naxnu qawmun masxuruun bay taagan yihin kol haddii waxay ka kororsanayaanba aanu jirinba walaqad jacalnaa waxaanu yeelnay buu ilahay yidhi fi samaa'i xagga samada samada buruujan baanu yeelnay buruuj marka buruujtu xidigahana waa lagu fasiray meerayaashaasi meelaha iyo manaasisha ay degaanna waa lagu fasiray burjiguna waa shayga sida weyn u muuqda aynamaa takunuu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa macnaha hamuujinina jidhkiina marka xidiga si waaweyn u muuqda iyo manaasil ay leeyihiin ayaa la ku qurxiyey caalamka kore iyo samada wazayannaaha samadii waanu qurxinay lilnaadiriina dadka eegaya kuwa eegaya saasay ugu quruxsan tahay saasay awooddii ilaahay ugu muuqanaysaa cajaa'ibtana ay u arkayaan waxaafidnaahaa waxaanu ka ilaalinay samadii min kulli shaydaanin rajiim shaydaan kastoo marjuuma marjuum naxariistii ilaahay laga fogeeyey oo ilaahay nacdashiisu ay ku dhacday kaasina wuu ka fog yaho xidigahaasaa ilaahay sawaariikhdaasu ku ilaalinaya samada إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رسدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا إلا من مدمويان استرق السمع استرق صوت صدا صحبة السمع أي المسموعة شيء على مقلعه الملائكة إسليهين مد كلمة كصوت فتمويان faatbacahu uu raaco shihaabun mubiin gantaal iftiimayo holcaya uu ka daba yimaaduu ku dhaco marka ayadda waxay kasoo reebtay shayaadiintu inaanay xagga kore caalamka kore waxba kasoo dhagaysan karin laakiin way dhici kartaa inay wax soo yaro dhuftaan oo dabeetana ilahay sidaa uu kusoo gano sawaariikhdiisa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo way dhacdaa malaa'igtu ereyada ay isleeyihiin iyo waxyaabaha aan weli dhicina ilaahay uu qadare iyaga la ogeysiinayo in wax ka mid a ay shayaadiintu intay isdul fuulaan soo dhegaystaan laakiin markuu kelmad soo maqlo ku saabsan qeybka iyo waxa mustaqbalka dhici doona ee malaa'igta ilaahay uu u xil saaray ay isweydiinayaan kelmaddaa wuxuu ku nabaa shaydaanku sagaal iyo sagaashan imisay noqonaysaa boqol boqolkaasoo uu wado macnaha mid run ah iyo sagaal iyo sagaashan beena ayuu keenayaa kii faaliyaha ahaa ama rawxaanta lahaa ee lagu soo degi jiray wixiibuu wada xambaarinaya wuu waramayaa midhkiibaa dabeedna la arkayaa dadku beentiisii faraa badnayd eegi maayaane midhkaasay ku rumaysanayaan odhanaya berigii wixii uu sheegay qofkan waa tii la arkay walarda dhulkii buu ilahay yihi madadnaahaa waanu kala bixinay wa alqaynaa fiihaa waxaanu ku tuurnay rawaasiyo buuro ayaanu ku qotomaynay wa ambatnaa fiihaa waxaanu ka soo saarnay dhulkii min kulli shayin wax walba mawsuunin dheeli tiran oo isu miisaanan waa awoodaha ilaahay aadka u layaabka badan iyo suncooyinka iyo farsamooyinka caqiidada qofka u dhisaya rubuubiyada allana aada kuu tusinaya ilaahay rabbinimadiisa marka dhulkiibuu ilaahay kala fidiyey si aanu u dhaqdhaqaaqin baa uu buuraha ku taagay mufasiriintii hore rag ka midii waxay leeyihin xataa haddii ay kurawiya tahay ama sida kubadda oo kale way iska tahay un madadnaaha liannahu masaafadda ay leedahay oo weyn awgeed ayay ku qarsanaysaa wareegeeda halkaa ilaahay uhi min kulli shayin mawsuunin shay wal oo miisaaman waxalla waxa baxayo o dhan iskama baxo iskamana socdo waktiguu baxaya iyo meeshuu ka baxayo intuba way miisaaman yihin qadar bay ku soo baxeen min kulli shayin wa ambatnaa fiiha markaa dhulkii baynu yidhi wa ambatnaa fiiha waxaa kaloo lagu macnayn karaa waxaanu ka soo saarnay buuraha laftigoodii ila rawaasidu waa buurihii min kulli shayin mawsuunin wax badan oo la miisaamo macdantii kala duduwanayd dahabkii iyo lacagtii intaba buurahaasaa laga soo qodaya iyadoo la miisaamayo wajacalnaa fiihaa dhulkii waxaanu yeelnay macaayisho waxyaabo lagu noolaado waman cidna waanu ku abuurnay lastum idinku aydaan ahayn lahu isaga biraasiqiina kuwa raashima waxaa dhulkii ku dul nool ilaahay uu ku sameeyey ku sallaxay oo uu ku diyaariyey macaayish waa waxyaabaha aynu ku noolnay waxyaabaha aynu ku noolnahay ee faraha badan ee kala duduwan wey ee barwaaqada ah ee laga guranayo dhulka guudkiisa ayaa ilaahay uu ku diyaariyey waa man lastum lahu biraasiqiina mantu inkastoo loo isticmaalo waxa caqliga leh haddana iminka wax caqlil iyo waxaan caqli lahaynba way noqonaysa wax badan oo idinku aydaan arsaaqin oo dhulka ku guud nool oo macaayish iyo dhaafidinabaa isna jira macaayishtu waa wax ilaahay idinku raashimo wamanna waa manfac bay idin yihiin aydaan idinku arsaaqin oo dhulka lagu dul abuuray addoomihii xoolihii noolaa ugaadhii wax alla waxaasoo dhamina ilaahay baa halkan idinku diyaariyey iyagana wa in min shayin buu ilahay yidhi shay ma jira ilaa cindanaa khasaa'inu agtayadu ahaadeen qasnadihiisu wamaa nunaziluhu ma soo dejinayno shaygaa ilaa biqadarin macluum qorshe cayimanun baanu ku soo dejinaynaayo habaysan buu ilahay yidhi marka qasnadaha arsaaqadda iyo naxariista intoo dhan ba ilaahay agtiisa yihin isagaa siduu doono u bixiyo bani aadamna gacanta kuma hayo kana cunaqabatayn kari maayo qadar cayimanna way kusoo degaan hadday roobka tahay iyo hadday risqiga tahay intaba wa arsalnaa waxaanu dirnay buu ilahay yidhi alriyaaxa dabaylihii lawaaqixa iyadoo ururinaysa daruuraha lawaaqix iyadoo xambaaraysa fa anzalnaa min asamaai xagga kore waxaanu ku soo dejinnay maan biyo ayaanu ka soo dejinnay marka hore lawaaqixdu talqiixu marka hore waa bacriminta labadii geeda kii laba iyo kii dhedega la isdhex mariyo marka daruurihii kolka ay soo ururiso dabayluhu ay soo qaado waxay ka dhigantay sidii wax rimisoo kale ilahay baa ku ururiyey fa asqaynaakumuuhu waanu idin waraabinay wamaa antum lahu bikhaasiniin idinku ma tihidin kuwa kaydiye ogaada ilaahay wuu soo shubay dabeedna markaasuu dhulkii idin geliyey waxaa laga faa'idaysanayaa aayadda arrin gadaal la ogaado ah almiyaahu aljawfiya min almiyaah annaazil min assamaa biyahan dhulka hoostiisa riigagu soo saaraya inay xagga korun ka yimaadeen marka ilaahay baa khasaanadiisa iyo kaydkiisa inoo dhigay oo soo shubay wa innaa annagu buu ilaahay yidhi lanaxnu annagu nuxyii wa numiit annagaa wax noolaynayna waxna dila wa naxnu alwaarisuun annagaana dhexlayna oo ilaahay mar walba isagaa lahaaye khalqiga iyo waxay gacanta ku hayaanbe waa sidee dhaxalkaas macnaha intii sheegasha ay iska jiraysay ee dadka qaarkood ay kala sheegsheeganayeen sheegashadii baa meesha ka baxaysa waa dhaadasha ilaahay baa awooddiisa ku dhaartay tabaaraka wa tacaala ku dhaadanaya walaqad calimnaa waanu ogaanay buu ilaahay waa ogaanaynaa almustaqdimiina kuwa horu maraya minkum idinka mid a walaqad calimna almustaakhiriin iyo kuwa idinka midee dib maraya macnaha suuradda waa suuradaha tafsiirkooda isku noqnoqda ama erayo badanoo luqaabaa ku badan kuwa horu maraya kuwa dib maraya waxa ay tilmaamayaan bay leeyihin culimmadu qofka dadka khayrka ku qadiman ee horu maraya horu socodka iyo kuwa dibu socodkaen waxba kororsanayne daadegay labadaa ilaahay wuu kala ogyahay horu socod iyo dibu socod maaha kii shuuciyaddu sheegi jirtay ee mabaadida kufriga aadka u badsan jiray kacanada ka dheerayn jiray ee waxa weeye qof ku horu maray khayrka iyo mid ka dhacay oo dib maray sidaa daraaddeed bay ku fasiraan safka hore dagaalka iyo safka hore salaada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu aada u dhiiri gelinayay dadku hadday ogaan lahayn adaanka iyo safka hore salaadda waxa ku sugan haddaanay si kale u helaynin inay u qori tuurtaan mooyaane waa yeeli lahaayeen marka safka hore dagaalka dadkaan baqayna qadiman iyo cibaadada iyo khayrka iyo kuwa dib bara ilahay uu kala ogsoon yahay riwaayadu ma sugmin amaba waa iska liidataa odhanaysa inkastoo kutubaha mufasiriinta ay ku sugantahy ragga qaarkood oo nebiga la tukanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa si aanay dumarka u arag xagga hore mari jiray oo mustaqdimiin ahaa ragga qaarkoodna si ay u arkaan bay xagga dambe mari jireen oo mustaakhiriin bay ahay mar asxaabta uma cunanta taas dee xaajis baan u dhexayn labada safka ragga iyo ka dumarku way isku daba tukan jireenoo waxba uma dhexayn jirin waina rabbaka ilaahaagu nebi maxameda huwa yaxshurum isagaa khalqiga soo tubi doona innahu xakiimun caliim isagaa wax walba ogsoon oo shay walba xikmad u yeela waa xakiim xakiim xikmad buu leeyahy shay walba meesha ku habboon buu dhigaa